waxaan kaloo waraysanay canab maxamed xirsi jaamac oo ku magac dheer af janno oo ka timid gobolka minnesota
waxaana meesha u imid dalkayga iyo dadkayga inaan si wacan ugu dhiidhiyo oo ka aan hadlo taliska saylaanyo ee dhiigyacabkaa ee dadka biyaha ka hor joogsaday ee maatadii dooxay ee gabdhihii kufsaday ee islaamihii sideeta jirka gura kala baxay ee ardaydii u diiday xornimo ee ardaydii uga yaacday gobolladii oo ceelashii hor fadhiya waxaana adduunweynaha u sheegayaa taliska saylaanyo inuu maamulo inuu ciidankaa metelo dhiigyacabka ah ayaan aad iyo aad dadweynaha ugu sheegaya waxaan kaloo dadweynaha u sheegayaa oo ka codsanayaa adduunweynaha oo adduunweynaha oo dhan aan ka codsanayaa inuu maamulo koofiya duubta gambayarta maxay to waxa dowladdu kaadhsan weyday la yidhaahdo maxay ahayto dhiigyacabniinta ah oo la yidhaahdo maxay ahayto waxaan kaloo dadweynaha ka codsanayaa oo aan u sheegayaa oo aad iyo aad uga codsanayaa kuwa maamula ee lacagta siiya lacagta ay soo maamulaan annaga nala ku baabi'iyo oo nala ku gumaysto oo dadka yaga ciilasha laga hor joogsado oo dadka yaga lagu baabi'iyo meesha adduunweynaha intaasaannu ka codsanaynaa wabillaahi tawfiiq hana nala ka qabto hana nala horjoogsado isagaana hogaamiya ikhwaanka iyo inta dadka laysa gurigiisa laga maamulaa hargeysaa laga maamulaa ikhwaanka dadka maamula ee laaya ee meel walba ku laaya ee gobol walba ku haysta waxaa maamula saylaanyo waxaa maamula nin uu adeeru yahay waxaa afarta nin ee u kala sarreeya sidaannu xogta ku hayno ee xanta ku hayno isagaa maamula isagaana wadahana nala ka qabto asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu taasi waxay ahayd af janno